dhegaysti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah inuu dhashay dalka imaaraadka carabta oo neef geela xaday si uu hadyad ugu bixiyo wuxuu is yidhi maxaa qiimo leh oo aad u geysaa allay lehe geela wax ka qiimo badan maleh ayuu maanka ku hayay sidoo kale waxaad maqli doontaan islamarkaana aynu barnaamijka caweyska ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan maase ku saabsan isfahanwaaga geedi socodka nolosha iyo weliba waayaha dhallinyarada gamaan lagu mariinyay waan galay waxaan galay gocoshana ma fiicnee gob sideedinoo tali gashigaagan daynta ee wixii gudi lahaa jirin go-i waayahay nicin garbadoobnahay xidhin ma hal waxbaan kuu soo dirayaaye halkaa wax waxaa ka turjumayaa afkii ninkaad og tahay balama soo aqbal ama baan ku uriyado markaa maansadaasi oo la magac baxday godob jacayl iyo weliba qisada ay ka dhalatay oo faahfaasanna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan aan ku bilowno dhegaystayaale xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha sida aadkaa meelo badan oo dunida looga qadariyo islamarkaana si weyn looga manaafacadsado isuma jiraan iyadoo geel uu ka mid yahay kuwooda aadka loo jecel yahay islamarkaana dad badan ay si gaara isha ugu hayaan iyadoo sida aynu ka warqabno marka laga yimaado in cadiya caana loo manaafacadsado sidoo kale soomaalidu ay haweenka ka bixiyaan islamarkaana ay magta ku kala qaataan haddaba dhegaystayaal caawana waxaan idii hayaa nin caraba oo neef geela gacni kaga soo dhacday amaba soo xaday si uu hadyad ahaan ugu bixiyo arrintaasoo noqotay mid toddobaadkan si weyn warbaahintu wax uga qortay islamarkaana xiisaheeda yeelatay bal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursale oo inoo haya cidda uu ninkaasi hadyad ahaan ugu siinaya neefkaasi geelaha iyo weliba sida markii dambe loo soo qabtay waa mahadsan tahay cabdixakiin sidaan la soconno geela waa la dhaqdaa oo dalalka carabta qiimo weyn ayuu ka leeyahay qofba si ayuu u dhaqdaa oo qaar baa ku maaragtay ku shaqaysta ama ku safra qaar baa tartamo ku gala qaar baa maaragtay manaafacadsada oo caanihiisa caba oo hilbihiisa cuna marka dadba si ayay u dhaqdaan ninkanna wuxuu ka mid ahaa dadka geela jecel marka neef yar oo geela ayuuna xaday waayo markaa garanaya ninkan imaaraadka carabtu jooga dabcan siaad soo tilmaantayna geela cidda sibay u qiimaysaa ama ay u manaafacadsataa ma la sheegay sababta ku kaliftay ninkaasi inuu geel xado amaba uu neef xado sidaan la soconno cabdixakiinow qof walbaba waxbaa qiimo weyn ugu fadhiya marka wixii uu jecel yahay uu aad ula dhaca ayuu maaragtay ama maanka uu ku hayo ayuu isku dayaa inuu siduu uu ku heli karo un uu ku raadiyo ama ha xado ha dhaco maaragtay xoog ha ku qaato ha iibsado marka mararka qaar saas ayaa dhacda marka ninkani geela wuxuu u haystaa waxyaabaha ugu qiimaha badan ee bini'aadanka uu lahaado ama uu manaafacadsado sidaa daraaddeed qiimaha geela agtiisa uu ka lahaa darteed ayuu u xaday kadibna wuxuu hadiyad ugu geeyey gabar xiriir hasaawo uu ka dhexeeyey oo guur uu ka rajaynayey waa gartay marka neefkaba wuxuu u xadayay inuu gabadhaasi hadyad uga dhigo oo uu u geeyo ha maadaama dhalashadeedii ay tahay wuxuu is yidhi maxaa qiimo leh oo aad u geysaa gabadha aad doonaysa inaad guursato allay lehe geela wax ka qiimo badan maleh ayuu maanka ku hayay mana uu haysanin lacagu kusoo iibsado marka neef yar oo geela oo markaa dhashay ayuu soo xaday kadibna gabadhii ayuu u hadiyeeyey waa gartay dee kolley qoys baa lahaa oo uu ka xaday mar haddii maxaan ku yidhahdaa neef markaasuu dhashay uu yahay dee waxaa dhacaysa neefkii dhalay ama hashii dhashay xaaladdeeda waa la garan karaa qoyskii lahaa waa la garan karaa xaaladiisaoo dee geelu marka la yidhaahdo baadiyaha ama dadka waddanka meel kasta ha noqotay ama carab ha noqotay ama soomaaliya qiimaha ka leeyahay waynu garan karnaa waayahay ku sugnaan karaa waynu garan karnaa ama waynu sawran karnaa marka ma la soo qabtay oo ma la ogaaday ninkii neefkii xaday iyo weliba xaaladii halkee ku dambeysay waa la ogaaday ninkii maadaama uu geelii xaday waana la soo qabtay run ahaantii marka sidaan la soconno qabashadiisa iyo maaragtay iyo sida lagu soo heli karo en booliska ayaa soo qabtay laakiin booliska waxyaabaha u sahla waxaa ka mid a reerkii geela uu ka maqnaa ama neefkii yaraa laga xaday ayaa booliskii wargeliyey oo maaragtay way ribood gareeyeen kadibna en booliskii ayaa marka raadin ugu dhawa dhaqaaqay oo meel kasta ka raadiyey waan gartay dee alaab laxaday waynu garan karnaa gaadiid laxaday waynu garan karnaa wax kaloo laxaday waynu garan karnaa laakiin neef laxaday iyo raadintiisuna ma hawl yaraa see markaa booliska ugu suurto gashay inay soo helaan
booliska maadaama iyaga lagu wargeliyey reerkii laga xadana ay doonayeen in loo raadiyo booliska waxay sameeyeen meel walba ayay fariimo dhigeen inuu neefkaasi maqan yahay ogeysiin ayay sameeyeen ciddii soo hesho wax ku saabsan ama u egna inay la soo xiriirto marka taas ayay dadka ka codsadeen hadda ninkanna markuu gabadhii u geeyey geelii neefkii maaragtay gabadha haddee la guddoonsiiyey meel bay ku xaraysatay way haysatay marka maadaama ay meel ku xaraysatay iyadana aysan xoolo hore u haysanin haddee soomaalidu waxay tidhaahdaa gurbaan ninkii qaata meeshii uu ku garaaci lahaa ama uu ku tumi lahaa ayaa laiska rabaa marka dadkiibaa ogaaday deriska la ahaa in gabadhan ay haysato geel iyadoo aan horeyna u haysanin xoolo badan ama xoolihii u dhali lahaa marka taas ayay dadkii ka shakiyeen kadibna waxay la xiriireen booliska waxayna u sheegeen neef yar oo geela ama ama gurbac ama nirig inay halkan joogto geelii dhalena aysan halkaasi ka muuqanin sidii ayay boolisku ku yimaadeen gabadhiina maaragtay lagu ogaaday in haddee wixii lasoo xaday ay iyada haysato dee sheekadiiba kolka markaa fashilantay mar haddii gabadhii la qabtay neefkiina lasoo ogaaday muxuu ninkii ku sheegay booliiskii muxuu u sheegay intaan la qabanin gabadhii ayaa sida geela ay ku heshay la weydiiyey kadibna way sheegtay ninkiibaa markaas lasoo qabtay boolisku way weydiiyeen markii ay waraysiga la yeesheen buu wuxuu u sheegay war maaragtay aan xaqiiqa ahayn ama faalsa ah marka taasoo iyadana dembi ah oo been buu u sheegay booliskii marka ninkii waa lasoo qabtay booliska markii ay waraysteen ayuu caddeyn waayey in uu caddeeyo halkii uu ka keenay geelan maadaama uusan xoolo haysanin waa la weydiiyey halkee ka keentay neefka neefkii dhalay aawey marka waxyaabahaasoo dhan ayuu caddeyn waayey arrinkaasna maaragtay dembi ayuu ku noqday oo beentaas darteed aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee v o markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hal abuurka iyo heesaaga oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay abwaan mahad cumar afyare oo ah hal abuur ku nool dalka qatar waxaana uu caawa inala wadaagi doonaa maanse la magac baxday godob cashaq oo uu ka sameeyey qiso sida uu sheegay run ah oo uu barnaamijka caweyska washington la wadaagay bal haddaba ugu horreyn aan barnaamijka ku soo dhoweeyo mahad cumar
walaal aad baad umahadsantahay shirwacow waan dhowahay saaxiib
wagaag bal sheekada waynu geli doonaa ugu horreynba maanse waxaa jirtay aada curisay oo ku saabsanayd waayaha dhallinyarada iyo weliba maxaan ku idhahdaa qiso run oo dhacday bal maansadaasi ujeedada iyo dulucda aad ka curisay ugu horreynba bal sheekada haddaad nala wadaagto
walaal aad baad umahadsantahay shirwac mar labaad saaxiib waxay ahayd maansada waxaa la dhahdaa horta godob caashaq haddii ilaahay ku idmayo waxay dhex martay inan iyo inan beribaa waxaa jirtay annagoo hargeysa ka shaqayna oon hargeysa joogay haddii ilaahay ku idmayo inan baa jiray marka isagu muu shaqayn jirin nin wuxuu ahaa markaa sida caadigaa naga dhaban iyo dheg iyo damaad aragtay aduu nin si nooga dhalaalaya ninkaas hadda wax kurwa bilaa camal haddii ilaahay ku idmaayo gaarigu wato waxaasoo dhan cajiib buu ahaa ninkii waxaasoo dhan halkii kaga socdeen waxay ahayd inan ay haasa wadaag ahaayeen oo iyana joogta dalka maraykanka ma jecli labada inaan midna magacaabo dabeetana inankana asxaab baanu ahayn halkanaan imi qatar ayaan imi isaguna qatar buu yimi wuxuu isna qatar wuxuu ku yimid sababtii inantii marka hore noloshiisa kor halsaa ugu haysay ayuunbuu halkana ku yimi dabeetana aan soo koobay waxa dhacday inankii bay waxba isku yara toosi waayeen markuu halkan yimi inantii intaasoo dhan kusoo garab jirtay ayuunbaa ku tiri aan maad aragtay hawsheenu haynoo gabagabowdo dee hadafkii nololeed aynu lahaynna aynu hayaankiisa gaadhno waxaad samaysaa bal dhaqaalaha aad titay markaa dhaqaalo soo dirtay dhaqaalaha reerkeygii macnaa igaga doon marka halkay iska daareen halkay wax ka qaldameen markii inantii ay ku tiri inankii bal reerkeygii iga doon ee uu yidhi haye anigaygan ma hadda maalinta waan ogaayo uu dhaqaalaha soo qaaday de kolley nin aanu iskaagdhowna uu hayo arrinka waan la socday dabeetana waxaa dhacday lacagtii iyo dhaqaalihii buu soo qaaday iyadoo lacagtii wixii accounkiisa weli ku jirta ayaa waxaa jirta inan ay isaga habarwadaag amay ilmaabti bay ahaayeen ilmaabti yihiin marka inantiibaa show habeenkii uu maantoo kalena lacagtii soo qaaday buu si kaftan wadaaga ay inanta waari waranoo khayro odhew dee qadar baa timida innagaaba ilmaabti eh maynu isguursano marka waa inan isaga ilmaabtiyiino sweden joogtaa waan garta waa hadal dhalinyaro oo kolley kaftana dabeetana dee isagina diidayba muu odhan wuu la yara kaftamay dee haye ee soo diyaargarow inantii waa dumaroo kolley ninkuna waa raggan iska yara dhisan ee murqaha le buu ahaa hadalkii wuu la fogaadayo af dhalinyaraa lagu wada hadlay waan garta waxay deetana tidhi inantii show labada hablood waxaa jira sir ah inay inantan inanka joogta ee reer maraykan ay inantana saaxiib la tahay inanka ilmaabtigayin inankuna de inanay mustaqbal ka doonaysa yahay isaga laftigiisu inanna tuu mustaqbal ka doonayo unbuu u haystaayo waa inantan waddanka maraykanka joogta inantan sweden joogtana waa inaabtidii uun yacni midna mid ma oga laakiin saddexdaba dadka kale u yaqaanaa marka way isgaranayaan labadii dumarba aqoon gaara isku leeyihin labadii dumar ee aqoon gaara isu leeyihin waa saaxiib dabeetana waxay ku tiri hablaayoy markaa inantii inanka xataa dhaqaalaha usoo diraysay baa odhanaysa hablaayo waadigan imika oo meedin guursanayn dabeetana waxay tiri imarkaan isleeya aad isguursataan inaan aanu ilmaabtinahayo yimi qatar dee bal iisoo dira aan haye sawiradiisa kaa soo dire aan kaa tijaabiya sawiradiisa sawiradii uu soo diray wixii bay dee u forward garaysay haye wixii ay hadal wadaageen bay la wadaagtay iyaduna gabadhii de haa waxa loo diraya waad fahmaysaa tanna waxay gaadhay heeray xataa dhaqaalaheedii intay noloshiisii kale dhammaystirtay ku jiri dhaqaalihii reerkayga adeegga doonaysa waa kaas marka gabadhii kale ilmaabtiga ahaayeen baa la wadaagaysa gabadhii hore ee maraykanka joogta haa adu kolley kalsooni malaa taqriiban lix sano lasoo dhisayey ayaa waxay ku burburtay ku baaba'day lix sikin
si wanaagsan kadibna marka kadibna markaa maxaa dhacay gabadhii ogaatay dee muddo badan kusoo tacabtay ninkii dhaqaalo badan kasoo gal meel laga noqdana ma joogaane meel waxay u joogaan ay sheekadu taagan tahay meel culus oo qoyskiiba in la yegleelo gabadhii markay sheekadii ogaatay maxaa yeeshay waxay samaysay sawiradii ay uu inanta ilaamtigayin la wadaagay iskarooshadadii ay is yidhaahdeen iyo wixii ina rag dee arrin maseg waaye ninkaas arrin seegay ee uu gabadhan la wadaagay oo ay tani usoo dirtay iskarooshad garaysan bay u dirtay isagii dee facebookgii iyo whatsappkii iyo wixii ay ka wada hadlayeenna blog bay ku wada qabatay oo dee yacni si aanu hadalki si aanay mar dambe araggiisa u arag dee qoraal kolley mushkiladda markaa isaga xidhayna wataa dee u raacisayba caddayn adag bay u dirtayba gartay marka inantii inantii cadhootay dhaqaaqday ka tagtay meeshii xaajaduma saasay ku dhammaatay mise waxa weeye waa laga daba tegey aduu inankii wuu yimi isagoo runtii wejigiisa murugada iyo adigu waxa ninkaas dee umalka haysta adyaaba isagu u yimaaday saaxiib mahad afyarow arrinkaasaa dhacay buu dhahay inantii baan la hadlay ha runtii way dee waa bartii ugu dambeysay xataa qofka arrinkaa lasoo hadalkada xataa isaga inay bartaa dee ka xidho oo meel uu kala soo hadlay isaga laftigiisu uu waayaa suuragala horta waxaan ku idhi inaad arbaan ku idhi arrin baan kula wadaagayaa arrinkan kula wadaagaya waxaan ah ergama ihi baan ku idhi marka hore ergama ihi adaan kula safanahay baan kuula waxaan ka garaabaya galad lagaa galay laakiin marka labaad hal hal hal waxbaan kuu soo dirayaaye halkaa wax waxaa ka turjumayaa afkii ninkaad og tahay bal ama soo aqbal ama soo aqbal ama baan ku udhiyado markaa maansada oo duuban oo aan qurxiyey oo runtii kollay qiiro yar iyo qaab loo sameeyey baanu inantii u dirnay kollay qoraala dhaadheer oo dee erge iyo ladqaba ahna waanu qoray si wanaagsan weeyaan marka haddaynu maansada dhegaystayaasha la wadaagno maxay maansada odhanaysa maansada horta waxaa la dhaha godob caashaq geeshi caashaqna dhalinyarada qaar baa u taqaano kale maansadu kii bay baxday markaa waxay ku bilaabantay gobonimada dhimatoo gunnimaa xawaasho waxaan ahay ninkii galay waxaan gaarka kaa dhigay waxaan ahay nin gowracay samihii galaysnaa gudcurada madowgale dayax gala lacleeyaa ku garaada bixiyeen ninka godobta galay ee ka garaabayaan ahay gacan celis gacan celis hadduu tagay rajadina gelgelin tahay anaa kugu hangaabtoo garan waaye xaalkee sharaftayda guud dhowr sirtuyay gayaankiiyo goonyaha kusii fidin anna gaari dumaray gareway tusaaloo adoo egan guduutiyo galxareeda huridiyo guri wacani soo furay yacni waxay ka waddaa adiga isoo taakuleeyey anigaa waxgabawaray ku gulaalay caawo kugu saray midiyo gunac ama waan garaabee mar gadaal ii soo noqo gacan kalena ii celi ama igugan warankoo ka cadgooso ruuxday dabeed garangar boodhliyo garhka ciidda aan daro rag baa geel cad kala dhaca geeriyi timaada waayo uun gadaashood godob reeb la bixiyaa la isu gogolaxaadhaa geesiga laboodkaa tala way ka guurtaa go-iisii caddaan jiray ninka dhiiqa geliyee gadaal meydhayaanahay gafku wuu dhacaayoo bashar buu u gaariyey anna geerash khaladaan dhigay gaadhigaygii gamaan lagu mariinyay waan galay waxaan galay gocoshana ma fiicnee gob sideedinoo tali gashigaagan daynta ee wixii gudi lahaa jirin go-i waayahay nicin garbaduubnahay xidhin wuxuu idhi adna garasho dumariya haygu noqon gamuuto ee waan kuu garaabee ha igoyn halbowlaha geedkuu harhkiisii ku gamaayay wiilkaa la dhex qaaday gudumee gaboodkiisi jaray ee gadcalaacalaanahay yacni wuxuu tusayaa inuu ka xun yahay wuxuu idhi waxaan uga gol leeyahay gobaadii haweenkaay ninka khaladku kaa galay kusii gaanbaxaynee gelinkii dambeetaba gondahaaga yimi ee kuu golongolayee kuu gooman baanahay inta guudka dabatee gayaankeed sugaysaad ilaninanta ma qaba markaa moogta waa dee gayaankii wuula sameeyey maadaamanu meher ugu xidhneynaa inta guudka dabatee gayaankeed sugaysaad ugu garasho wacantae gaashaankii noloshee guri wacan ku ababtaay garab maale roob oo bari galac ka yidhiyay gaari waan ku jecelahay maansada galayda ah haddaan soo gunaanado magabaay hashiisuu gaawaha u soo culay markuu geliyey dhiilkii ninka waabshay giiree gaagixiyey baanahay ka gadaalna dabadeedka u gabasalaaxoo soo godlaya baanahay ku garaaxi maayee gaaridii haweenkahay godob caashaqdaydiiyo gashigaagan daynta ah in wixii gudi lahaa jirin go-i waayahay nici garbaduubnahay xidhin mar gadaal ii soo noqo aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay mahad cumar afyare oo sheekadaasi iyo weliba maansadaasi ka dhalatay baynala wadaagayey kadib haddaba dhegaystayaal maansadaasi uu diray bal halka xaal ku dambeeyeyna barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaa aad kaga bogan doonta markana aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirkaa u qaadayaan fanaaniinta hibe maxamed iyo weliba cabdinaasir macalin siciid
nafadhaladayaalyo ilcaana af dhaladayaal yo bilcaanayo wiilayo wiilkii laguna lagunagaadi wiilkii laguna lagunagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaagayn allahayo inaagayn
aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wadajirka u qaadayeen fanaaniinta hibe maxamed iyo weliba cabdinaasir macalin dhegaystayaal waxaa naga xasuusinay inay sidoo kale heestan wada qaadeen hibe maxamed iyo weliba cabdi cali bacalwaan guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
ونقلنا خيركم